Ridwaan Axmed oo kamid ah gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la timid xirfada ay ku maareyso nolosha qoyskeeda taasoo ah sameynta alaabaha farshaxanka ah kuwaasoo laga sameeyo dun. Waxyaabaha ay sameyso waxaa kamid ah fanaanadaha, boorsooyinka iyo koofiyadaha kuwaasoo ay ka sameyso dun midabyo kala duwan ah. Haddaba waatan Ridwaan Axmed oo ka warbixineysa habka ay u sameyso farshaxankeeda iyo meelaha ay u iibgeyso alaabaha ay soo saarto.
waxaan ahay milkiilaha xarunta Kurushid College sameynta ee, farshaxanka sida waxyaabaha ee, dunta laga sameeyo sida boorsooyinka koofiyadaha funaanadaha iyo wixii lamid ah oo soo hoos galo sidoo kale waxaa la furay een, sanadkan aan kada ku jirno bishan sebtembar todobadeeda sidoo kale waxaan soo saarnaa ama soo saaraynaa ama diyaar u nahayba inaan soo saarno arday een, wax soo saarto wax sameyso wax barato sidoo kale waxyaabaha soo saarna waxaa loo iibgeeyaa magaalada een, suuqyadeeda waaweyn Een, hirgelinta xarunteenana waxay inoo noqotay ama ani ahaan ii noqotayba fursad ay ku heli karaan ardayda u baahan farsamada gacanta inay ku bartaan ama kaga maarmaan ama ku shaqaystaan inay yacni dalka ka baxaan ama tahriib iyo waxyaabo lamida ku fikiraan sidoo kalena shaqadan waa ku faraxsanahay iyo in aan isku soo kordhino waxyaabo cusub tahay dhalinyarada ama gabdhaha sida xirfadan hadda waxaa loogu talagalay een, gabdhaha oo waa farshaxan gacanta ah in aan soo saarno arday markaas wax soo saari karto wax sameyn karto kuna iloobi karta fikrada kaga imaan karo dhankaas iyo shaqo la-aanta iyo wixii lamidka iyo tahriibkii dalka baxa sidoo kale waa kaasa marka bulshada intii maxaan ku yirahdaa barashadeeda rabtana waa soo dhaweynayaa markii laga soo tago shaqada ay nolosheeda ku maareyso waxaa kaloo ay dadaal ku bixisaa sida ay u bari lahayd haweenkale si ay biri ugu shaqaystaan